qayb uu soo saaray labada aqrikii waxaan ka horeysa warqad ka soo baxray maqasada dookiinta ku maqaseen ayaa marka maalinka soomaaliya ayadana waxaa lagu jiraa guddiga ingirista doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa looga fadhiyay ku dhawaaqista waqti kama dambaysta ee dhacayso doorashada xilka madaxweynenimo ee soomaaliya waxay santani ka dhigan tahay in hadda dib loogu celiyey baarlamaanka weli xubinsiisu ay ka socota meelaha qaar iyadoo xildhibaanada aqalka sare iyo kan hoose ee beelaha banaadir iyo gobolada waqooyi aysa weli bilaaban taasoo laftii dhowaan inay ka bilaaban doonta magaalada muqdisho waxayna tani waktiga usii dheerayn doontaa hay-adaha dowladda wakti uu ka iqaado taasoo ugu horeeyo madaxweynaha talada haya xasan sheekh maxamuud cabdulqaadir okey v o a muqdisho haddaba dhinaca kale inkastoo gudoomiyaha guddiga federaalka ingirista doorashada dadban ee soomaaliya uu sheegay in doorashadii aqalka hoose ay kasii socon doonto makaansa doorkeeda ku maqlisay ayaa madaxda maamulka puntland waxa ay hore u sheegay inay ku amreen guddiga doorashadu inay joojiyaan doorashadii aqalka hoose iyagoo sheegay inay tallaabadaasi uga cabanayaan faragelinta ay sheegeen inuu sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaani wariyaha v o eda maxamed cabdi sameere ayaa sababta joojinta doorashada waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada puntland cabdullaahi maxamed jaamac muraajacan ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa warqadda joojinta ee uu saxeixay madaxweyne ku-xigeenka puntland aada maadsan tahay wararkiis waxaa ka horeeyey warqadda madaxweyne ku-xigeenka uu soo saaray labadaatankii waxaa ka horeysa warqad ka soo baxday mareekan oo aan kula xidhiidha markaas dowladda federaalka soomaaliya iyo xisbu baarlamaankii hore mudane jawaad oo baydiyey dib ugu noqday xanaankii doorashada oo shalaankii bishii juun laba kun lix iyo tobanka ay qaybiyeen noloshu baraaskaas oo aan ku timaadinay kadib noqoshada wilaayadii lagu ballamay ee noqonaysa furfur ku dhacaya doorashooyinkii saddex iyo tobankii waxay ahayd noveembar kadib shalankii noveembar madaxweynaha dowladda puntland ayaa soo saaray warqad ku socota guddiga doorashooyinkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wasaaraha iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxda nolosha iyo maamulada oo ka hadlaysay intigaada joojin doonto oo la joojiyo qoraalada iska soo daba imaanayo oo burburinaya waxyaalay ku heshiiyey intaa ka bacdi dowlad afrikii oo shalay ahayd waxaa kasoo baxday xafiiska madaxweynaha madaxweynaha dowladda puntland si dhamaystiran loo hakiyey loona joojiyey dhammaan doorashooyinka ka socday puntland garowe guddiga doorashada dadweynaha puntland waxka doorashada aysan qabanaynin waxaana keenay saddex iyo shan labaatankii juun ayaa lagu heshiiyey in si dhamaystiran loo qaybiyey xubnaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya xanaanka ku imaanayaan gobolada waqooyiga soomaaliya taasoo ahayd in saddex xubnood oo kamid ah ama saddex kursi oo kamid ah ay leeyihiin gobolka sool karaaguri iyo buuhoble xubnahaas oo si dhamaystiran noloshu maadaama ay wax ku go-aan qaadatay wada noqon si dhamaystiran ay u gaadhay ayaa dib waxaa u furfuray mudane jawaari oo hadda xildhibaan awlila daari taasaa keentay in puntland iyadoo laba mar ka hadashay hadda ay go-aan dhamaystira ka qaadato marka mudane jawaari wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey xanaan cusub iyo halbeeg cusub oo ku qaybinayo xubnihii aqalka sare waqooyiga soomaaliya ama somaliland taasoo sidaas la socotay xubnuhu waxay ku dhisan yihiin asal ahaan deegaan kuwa isla beel somaliland ama gobolada waqooyiga soomaaliyana boqolkii afartan waxaa dega deegaanka dadka ku iska afursada puntland saas awgeed ayaa madashu si wada jir ay u qaybisay xubnahaas saddex kamidana waxaa la siiyey dadka kasoo jeeda sool iyo sanaag bari iyo buuhoodle oo kasoo jeeda puntland saas awgeed maadaama xubnuhu ay ku salaysnaayeen deegaan aysan ku salaysnayn beel xubnahaasi waxay ahaayeen xubnaha ay leeyihiin dadka waxaa mudane jawaar uu sameeyey halbeeg ka dambeeyey go-aankii madasha wadamagalka ahaa oo isagu maamulay islamarkaana qaybiyey una sameeyey guddiyo cusub iyo qaab aan isla ogeyn taasoo puntland ay ka hadasho hala joojiyo waxa la isla ogyahayna ma aha madashuna iskuma raacin waana in dib xubnihii deegaanka loogu qaybsaday beel loogu heliyo waxayna u dhadhamaysaa inaan doorashada daacad laga ahayn digiisaa kadib puntland waxay ka ka qaadatay go-aan ah in la joojiyo dhinaceelaha joojiyay doorashooyinka ka socday aqalka hoose ee ka socday puntland waa gartay wax falcelin ah oo dhinaca dowladda federaalka amaba xafiiska gudoomiya jawaari ka yimid oo ku saabsan go-aanka ay puntland qaadatay waan filaynaa madaxda soomaaliya inay mas-uuliyadu ay ka saaran tahay inay doorashooyinkii soomaaliya oo kale la geliyey juhdi badan ay wax ka qabtaan oo nolosha qarankoda ah waxaan anagu ka filaynaa inay badbaadiyaan doorashadii soomaaliya islamarkaana noqonkaa cusub ee mudana jawaari ku noqday afreedkii lagu heshiiyey ay ka heshiiyaan doorashooyinka usufufan oo nadiifa waqtigooda ugu qabsoodaan waa gartay puntland waxay ku baaqday in bulshada caalamku ay arrintan soo fikirso ay eegto iyadoo ka hadlaysa isbedelkan aad ku sheegteen gudoomiye jawaari uu sameeyey xubnihii matali lahaa gobolada waqooyi marmarka qaarna loogu yeedho somaliland waxaa jira in dajibayaal ka socda midowda yurub ay hadda garow joogaan ma arrintaasay u yimaadeen mise ballamo hore oo ay lahaayeen barid ayay ku yimaadeen arrinta arrinta doorashooyinka iyo arrinta abaaraha iyo arrinta iyo arrinta guuriga sida wax u socdaan haddeerta arrimahaasoo dhan aad baa lagu wada hadlay waana filaynaa inay kasoo baxaan kaalintoodii waxaan ka horumarinaynaa doorkaaba door soomaaliyeed madaxweyne soomaaliya jooga oo isagu laga raba inuu ilaalisa dhammaan waxyaalihii meeshii mas-uuliyadda marka mas-uuliyad soomaaliyeed baan ku horumarinaa inaan kaadnay madaxa dowladda federaalka iyo maamulada qaata meesha caalamkuna markasta iyadu waxay haddii ay timaado tabasho ama ay soo baxaan waxyaalaha xuquuq iyo markii wax isku daydaan inay sii weynaan waana lagu mahadcelinaynaa inay ku dadaalayaan waxaanse ka doorbidaynaa inay qaataan doorkooda madaxa jawaari oo ah oday soomaaliyeed oo hadda doorashadii soo ay ku celiyo xaqiyaalkeena